aniga ka ibraahim ahaan waxaan rabay inaan codsi u bandhigo xildhibaanada oo aan la wadaago fakarkayga iyo dareenkayga berito oo ah soddonka bisha abriil laba kun siddeed iyo tobanka waxaa loo ballansan yahay codaynta oo ah gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee baarlamaanka saaran xildhibaanada saaran oo ah inay guddoomiyahooda iska dhex doortaan mudane xildhibaan xildhibaanka sharafta leh xildhibaanada sharafta leh xildhibaanadda sharafta leh waxaan kaa codsanayaa aniga oo ogsoon kuna kalsoon in xildhibaanka markuu codaynayo uu ka madax bannaan yahay faragelin kasta oo saamaynaysa oo lagu doonayay in lagu saameeyo go'aankiisa masiiriga ah go'aankiisa ummaddu uu xambaarsan yahay xildhibaan anigoo ku kalsoon adoo waajibaadkaas u gudanaya si damiir leh si muxuu ahaay madax bannaani leh si kalsooni ay ku dheehan tahay oo gudashada waajibaadkaaga ah waa cibaado runtii inaad u gudato sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli ka yahay inaad u gudato cibaado wey niyada keliyaad ku daraysaa haddaad niyeysato cibaado u niyeysato ajarkeedaad leedahay aniga waxaan kaa codsanayaa haybadda iyo karaamada xildhibaanka si aan u soo wada celinno xasaanaddeenna si aan muxuu ahay u ilaashanno qarannimadeena si wada jir aan ugu wada shaqayno horumarka shacabka soomaaliyeed uu naga sugayo si aan u gaarno annaga oo ku soconna dastuurka iyo xeer hoosaadka noo degsan annaga oo ku soconna talada xildhibaan walba uu leeyahay iyo tusaalaha xildhibaan walba uu leeyahay uu xambaarsan yahay isaga oo ka wakiila intii soo dooratay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa codkiina berrito inaad muxuu ahaa si kalsooni leh aad ii siisaan aniga waxaan idin ballanqaadayaa ilaahay hortiisa xildhibaanada sharafta leh inaan sharaftiina iyo karaamadiina ilaaliyo inaan oggolaanin in meel looga dhaco inaan hormuud idinka noqdo inaan u gudano waajibaadkeenna sida shacbiga soomaaliyeed eena soo doortay raalliga ka yahay ka farax gelinaysa inaan u gudanno dawladnimadeena ku dhismaysa aan ku kobcayno horumar ku gaarayno inaan u guto ayaan idinka ballanqaadayaa aniga oo qof qof iyo guud ahaan golaha oo isku dhan muxuu ahay aan kala reebayn aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu